amaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan idin salaamayaa dhammaantiin ugu horreeyo ra-iisul wasaaruhu waan idin soo dhaweynayaa waan ku faraxsannahay maanta inaan si wada jira ee dowladda federaalka iyo dowladda puntland aan u dhagax dhigno dhigno mashruucan muhiimka u ah ee isgaarsiinta ee i c t gu dee barnaamij runtii waxaa weeye wax badan ka bedeli doona aqoonta ee is- ee, yacni isdhaafsiga macluumaadka een, iyo ee, communicationka amase ee, isgaarsiinta dalka oo dhan wax badan ka bedeli doona weeye Ee, waa mashruuc sida la ii sheegay leh ee, faysas kala duwan fays ku horreeyey baan u marinaya hadda oo world bank uu eh, bixinayay inay eh, qaybtiisa koowaad hadda ay tahay waxaan dhagax dhigayno kabacdina ay ku xigi doonaan een, mashaariic kale ee, yacni barnaamijyo kale oo oo isna maaragtay kan daba yaalla Een, farxad weyn bay noo tahay maanta inaan dhagax dhigno mashruucan shalayna aanu igad i- i- oo noogu timid mashaariic horumarineed halkaan aad ogeedeen aan kula lahayn wadahadal injineer maxbuub iyo bashir afe iyo ku saabsanaa ballaarinta go- go- ee garoonka diyaaradaha ee boosaaso iyo mashaariic kale oo kalluumaysiga iyo la xiriira ee, nabadgelyada badda ee puntland marka waxay ka mid tahay mashaariicda sidabajoogka lagu horumarinayo puntland lala rabo kaabayaasha dhaqaalaha ee puntland in kor loogu soo qaado Ee, ra-iisul wasaare aad baad u mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gasho ee, qaybna ka ahaataan ee, xukuumaddaada iyo adigu hirgelinta mashruucan een, oo runtii ah waxyaabihii ay ka filaysay dowladda puntland dowladda federaalka inay la qaybsato ee, deeqda ee, soomaaliya loogu talagalay in puntland wixii ay xaq u leedahay ay waajib ahayd inay heshana ay hesho inaad ku dadaasheen mashruucuna ee, uu sidii uu hirgeli doono ee, wasiir guuleedna aad iyo aad buu mahadsan yahay runtii Ee, shaqo fiican buu hawshan nagala qabtay Ee, wasiir soo caddo dowladda puntland u matalayeyna isna isaga wasaaraddiisuna aad bay u mahadsan yihiin